barnaamijyada ku saabsan siyaasadda adeeg daadejinta ee Jubbaland ee toddobaadyadii aad ka dhagaysateen raadiyo Kismaayo waxa ay lahaayeen muhiimad weyn oo dhinacyo badan taabanaysa waxay noqdeen madal lagu iftiimiyo fahamka saxda ah ee adeeg daadejinta laguna caddeeyo ujeeddooyinkeeda iyo sida ay uga qayb qaadanayso horumarinta adeegyada dadweynaha intii ay socdeen barnaamijyadu bulshadu waxa ay si qoto dheer u fahmeen macnaha adeeg daadejinta iyo faa'iidada ay u leedahay noloshooda maalinlaha ah dad badan ayaa ka bartay sida awoodaha iyo adeegyada loogu wareejinayo heerarka hoose ee maamulka si loo helo adeegyo hufan dhow kana tarjumaya baahida dhabta ah ee deegaanka sidoo kale barnaamijyadu waxa ay sare u qaadeen wacyiga bulshada iyagoo dadka ku dhiirigeliyey inay ka qayb qaataan go'aan qaadashada iyo la socodka adeegyada loo fidinayo taasina waxa ay xoojisay kalsoonida iyo wada shaqaynta u dhexaysa dowladda iyo shacabka islamarkaana abuurtay bulsho si wanaagsan u fahamsan doorkeeda ku aadan horumarinta maamuldaha furan oo isla xisaabtan leh fariintan waxaa idiin soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda jubbaland